asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waad salaamantiin meel walba aad adduunka aad naga dhegaysanaysaan halkani waa redio hadwanaag aad kala socotaan shabakadda ciwaankeedu yahay hadwanaag news com dhegeystayaal hadwanaag com waxay mar walba idiin soo deysaa warar isdaba jooga iyo waraysiyo iyo wax walba oo idii xiise gelinaya maanta waxaan idin haynaa khadka taleefonka waxaa ku jira tafatiraha guud ee waryaha t v qaasim cabdiqaadir marka koowaad qaasim bal kusoo dhawow microfoonka radio hadwanaag cabdinaasir aada iyo aad baad umahadsan tahay waanan dhowahay qaasim waxaan ku weydiinayaa bal horta guud ahaan nooga waran xaaladda jaaliyadda somalilan ee dalka sweden
xaaladda jaaliyada somalilan sweden runtii aada bay ufiican nahay jaaliyadu way badan yihiin waxaanu leenahay jaaliyad maamusho jaaliyadahoo dhan ay hoos yimaadaan oo la yidhaahdo dallada jaaliyadaha marka aada baynu ufiican nahay wa hagaag jaaliyadiinan somalilan ee dalkii sweden kusugan iminka sidee baad ugu xirantihiin dalkii somalilan ee gudaha
oo waxay ugu xiran yihiin jaaliyadaha horta magaalooyin badan baa jira sweden oo jaaliyada badani ka jiraan marka jaaliyadahaas waxay ku xidhan yihiin kulmo sidii maamulka meeshaas jaaliyada haystaa ay wadanka xidhiidh ula leeyihiin khaasatan stockholm oo kale waxaan leenahay dhowr jaaliyadood baan leenahay magaalooyin kale badanna way jiraan oo iyaguna jaaliyada sasale laakiin waxaa jira jaaliyad ay jaaliyadahan o dhan hoos yimaadaan oo yacni la yidhahdo dalada jaaliyadaha oo iyaduna markaa jaaliyadahan oo dhan dusha ka xukuntaa jirta iyaduna marka xidhiidhka lala leeyahay waxa weeye badanaa dadka maamula jaaliyadahan ayaa xidhiidh la leh waddanka gudihiisa iyo dadkaba si fiican ayaan u fahmay dowladda somalilan iyo dowladda sweden xidhiidh wanaagsan ayaa ka dhexeeya idinku dhammaan community ahaan doorkee ku leedihiin xiriirkaasi ka dhexeeya labada dal wallahi xidhiidh aada iyo aada wanaagsan baa ka dhexeeya oo dadkan sweden aan la deganahay runtii qadiyadda somalilan way aaminsan yihiin madaxweynihii waddankan mar buu yimid waa lasoo dhaweeyey jaaliyaduhuna runtii inta dadaal bay ugu jiraan dadka halkan runtii aada bay isugu duuban yihiin oo dadaalkooda maaragtay ku aadan waddankeeni aada bay maaragtay ay ay wax badan u qabtaan wa hagaag qaasim tan jaaliyadda waanu kusoo noqon doonaa balse su-aashan kale aan gudbo maalin dhoweed baarlamanka yurubiyaanka ayaa qadiyadda somalilan lagaga doodayey waxaana goobjoog ka ahaa wakiilka somalilan u fadhiyay sweden mr cedruus aadan iyo wakiilka yurub mr maxamuud dacar marka adiga suxufi ahaan arrinkaasi maxaad faahfaahin naga siin kartaa wallahi arrinkaas wax saas usi weyn oo faahfaahin anu maaragtay maan arag midda kale maxaa la yidhaahdaye muuso ninka maxaa la yidhahdaa cabdiluul sheekh aadan noo fadhiya safiirka noo fadhiya sweden runtii dad maaragtay dee qadiyadan reer somaliland isugu yaaray dee kamuudhaa dhicin arrimo nocaaso lama ogeysiin marka aniga qudheed waxaan ka war heloon ku arkay un jamhuuriya iyo harwanaag baan ku arkay on ka akriyay laakiin warkaas runtii wax saasoo faahfaahsan kama hayo
kolleyba waan filayaa inay dad badan la socdaan ama akhristeenba markii aanu soo daawacnay waxaa la odhan karaa fursad qaaliya oo iminka somalilan soo martay oo dahabiya balse dhinaca kale aan ka gudbo aan su-aal kalen kusii weydiiyo maadaama yurubiyaanku soo hadal qaadeen oo baarlamaanku ka doodeen jamhuuriyadda somalilan waa baarlamaanka yurube marka jaaliyadaha degan yurubiyaanku gaar ahaan reer sweden maxaa tallaaba aad ka qaadaysaan oo ku wajahan ictiraaf raadintan iyo arrimahan baarlamaanka yurubku soo qaaday sidee baad u dabagelisiin
waa si wanaagsan horta maamul baan leenahay halkan oo mataqaanaa hadduu noqdo maamul hoose iyo maamul saraba jaaliyaduhu maamul bay leeyihiin jaaliyadda dalada guud ee jaaliyadaha maamusha maamul bay leedahay wakiilkuna waa joogaa maxaa la yidhaahdaa nin kaloo isna yidhaahdo qunsul baanahay waa jiraa oo xuseen wadiira la yidhahdo yooshoen fadhiya marka runtii waxay u badan tahay dadka halkan jooga jawooyinka waaweyn haya ama magacyada maaragtay jawooyinka haya ma aha dad maaragtay active a oo mataqana la odhan karo dadkay isugu yeeraan oo dadkay ka dhaadhiciyaan oo sidaas lakiin waxaa laga war helaa un marka maaragtay xaflad la yimaado amba qof siyaasi wadankii inooga yimaado halkan soo bocdo iyo sida tan oo kale iminka aad weydiinayse wakiilku uu ku joogay brussels uu ku tegay oo lagaga hadlayay qadiyadda somaliland marka runtii dadka mas-uulkii runtii aada maaragtay kuma xidhnaa communityga wadanka dadka degan saas xidhiir fiican saas ma jiro oo oo la odhan karo waa tight yacni badanaa waa laisku wada xidhay oo laisku duuban yahay qaasim iminka waxaad leedahay miya dadka mas-uuliyiinta somalilan u haya ee sweden jooga dadka lama tashtaan oo waxaa la arkaa keliya ta marka xafladaha saasaad ula jeedaa runtii saan ula jeedaa taas way jirtaa markii dee dan kale oo guudna ay timaado oo la doonayo dadka wax loo qabto markaan waa lasu yimaada waa las arkaa laakiin macne waxa weeye waxaan sidan ujeeda waxa weeye dadkan mas-uuliyiinta ah ee magacyada haya badanaa waxa la moodaa amba ay u eeg tahay in ay ku qanaceen inay magac hayaan amba jaga hayaan oo ay ka maqan tahay meesha waxqabadkii mataqaanaa marka qofka jaga loo dhiibo ama qofku marku magaca de meel mas-uuliyad u qaado mas-uuliyadda qofku inuu kasoo baxaa ayay tahay waajibkeedu marka badanaa taas ma muuqato xaggan gaar ahaan sweden oo kale maaragtay ma rabo inaan maaragtay dad gaara maaragtay aan magacaabo laakiin de kolley dadka way is yaqaanaan mas-uuliyiinta iyo dadka ma jecel inay mas-uuliyiin noqdaan oo wadanka maaragtay yidhaahdo anaka dee sidaan idin qabananaya annakaa magacaan hayde saas marka runtii waa waa arrin dadku maaragtay ay intaa maaragtay ay ay arkaan weeyaan qaasiman kaa yaro dhex galo shicibkan jaaliyadda somalilan iyo sweden ku nool mas-uuliyiintan sidana qalidaadkooda muu sheeganoo may kala hadleen
horta way way jirtaa dadku inay la hadlaan laakiin in meel la isugu yimaado shir oo kale oo laisku sheego waa laisku dayay dhowr jeer waxyaabaha qaladkay jira laakiin badanaa halkan weliba caasimadan aan deganay stockholm dadka badanaa maamulka haya ama dadka caynkaasi waxay u arkaan in meesha laga qaadayo oo kale marka badanaa muran baaba yimaadaa marka taasna waxay keentay in waxyaaba badan oo la xalin lahaa amba laisku iman lahaa oo si wanaaga loo dhamayn lahaa in ay dadkii maaragtay jugooyinka hayay ay buufis ku dhaco anaa laga qaadaya kursiga qof kalaa loo wadaa miyaa maxaa la isweydiinaya maxaa laga hadlayaa marka mararka qaarkood dadku waxaabay ku kaftamaan idhahdaan waxaanu la yaabanahay siyaasada ka jirta wadankeena iyo gudaha marka waxyaabaha qaar laisku haysto inakoo iminka yurub joognay intaasoo sanadood oo systemkii iyo dhaqankii dadkan iyo waxaan o dhan aragnay habkii mataqaanaa protocolkii waxa loo kala dambeynayay ayaynu haddana weli maaragtay isku haysanaa maaragtay yacni ma soo fadhiisanayno iyo iminka udub gooni bay u shirtaa kulmiye gooni buu u shiraa ucud gooni bay u shirtaa jaaliduhu ninkii meel jaaliyad haya isagaa jaaliyadaas magaciisa iska haya mataqaanaa oo marka yacni tan danta guud baa xoogaha meesha ka yara baxday ee mataqaanaa dadka dhan inay qof kasta ana booskii amba wixii uu buuxinayo buuxiyo laakiin haddana dantan guud laisugu yimaado ayaa xoogaha yara maaragtay stockholm ahaan ka maqan wahagaa qaasim aan aan intaasna aan ka gudubno bal iminkana xafladda siddeed iyo tobanka mayaan u gudubno waxaa la joogaa waktigii loo dabaaldegay siddeed iyo toban guuradii somaliland markii idinku xaflad sidee ah ayaad ka dhigaysaan dalkii sweden bal horta walahi anaka xaflad weyn baanu dhigaynaa runtii oon umalaynayaba inay tahay malaha xafladda ugu weyne malaha yurub laga dhigi doono xafladaas oo si fiican oo wanaagsan loo soo agaasimay oo lasoo qabanqaabiyey oo maal badan lagu bixiyey oo meelo fiican lagu qaban doono oo dad badan oo madaxa oo baarlamanka sweden ku jira lasoo casuumay oo mataqaanaa dad badanna already ay tigidhada iibsadeen oo iminka wararkii udabe waxaabay sheegayeen in xitaa tigidhadii meeshii lagu gelayay ay dhamaadeen oo dadkii mataqaanaa aanay lahayn tigidhaha ku galaan dadkii mataqaanaa meesha ay ka buuxsantay marka dhibaatadaasaba iyaduna jirto oo waa xaflad runtii aada u weyn oon hore uga dhicin stockholm oo awal hore xafladaha waxaa lagu dhigi jiray meelo yaryar oo mataqaanaa loo kaloo kale oo waa iska adugu dadku ay isugu iman jireen oo oo dumarku cuntada soo karin jireen oo la iman jire lakiin imika waa meel hotel oo restaurant weyn weeyaan oo mataqaanaa meelaha aroosta lagu qabto oo kale waa waa aad aad lagu soo shaqeeyey qaasim waxaad sheegtay iminka in diyaar garow weyni xaflad siddeed tobanka may ee ka socdo dalkii sweden oo maal badanin ay ku baxeen aad iyo aadna loo soo qaban qaabin doono ayna ahaan doonto sida aad sheegtay tii ugu horreysay abid soo marta balse waxaad sheegtay dhinaca kalena inay kala daadsanaan badani uu communitiga uu ka dhex jiro iyo isqabqabsi badan iyo isdhacyaac marka qaasim sidee ayay isku qabanayaan labadaasi arrimood aad sheegtay maadaama xafladan imika loo gurmaday aad imika aad sheegtay sidee bay isku qabanayaan baad isleedahay ha waa su-aal runtii aada iyo aada u fiican oo meeshana qabanaysa berigii hore rti runtii jaaliyadda stockholm ayaa xafladahaas noo sameyn jirtay oo dadkuna aada ugu mahad celin jireen oo maaragtay intii karaankeeda markaa qaban jirtay lacag laguma geli jirin dadku way iman jireen bilaash baa lagu geli jiray cuntadana waxaa soo karin jiray dee dumarka maaragtay iyo xaafadaha lagu soo karin jiray waa laisku qorqori jiray halkaasna laisugu iman jiray xoogaa dee wacyi baa laga yar akriyi jiray dee qofba maruu microfonka qabsan jiray kii gabayaa u gabyi jiray kii heesayaa u heesi jiray okay marka maxaa carruurtuna way iska keenay ciyaari jireen marka maxaa keenay iminka Een- inay xaflad sidan u weyn ee u dhacdo hawa tanna kusoo wado waxa dhacday markii iminka xafladan la qaban qaabinaya ayaa dhalinyaro shabaab ah oo reer stockholm oo halkan ku koray oo waxbartay ayaa isku yimid marka waxay idhahdeen sanadkan anagu xafladda hanu qabanno marka markii inti isla garteen baa waxa u yeereen jaaliyadii iyo mataqaanaa wakiilkii iyo dalada guud jaaliyadaha oo dhan ninka haystaba loogu yeeraysna waxaa la yidhi saasaan doonayna inaan sanadkan xafladda u qabanno meel weyn saas aan u qabanno ee ka warrama maxaa nagu caawin kartaan maxaa noo samayn kartaan runtii way la yaabeen waxay yidhaahdeen waxaan aad ku hadlaysaan iyo waxaan rabtaan inay qabataan isma laha oo waa waa riyoonaysaan marka umalmeyna inay qaban kartaan ee ina kala kaxeeya sidii ku kala tegeen marka marka dhallinyaradii sidii arrintii kagama harin way sii wadeen ee arrintii ka shaqeeyeen kulmo badan bay yeesheen organisation oo kale sameeyeen dabeetana meeshanay soo qabsadeen lacagtii bay dabeetana raadiyeen marka dhalinyaradii markay runtii ay arrintii isugu dibadhacsan tahay ay si fiican usoo afjarayaan ayay qolooyinkii kale u yimaadeen marka runtii waxaa la shaqeeyey jaaliyadda stockholm weliba waxaa la shaqeeyey guddoomiyaha jaaliyadda cismaan een, oo jaaliyaddan stockholm guddoomiye ka ah marka waxaa meesha yimid qolooyinkii kale markii hore ka booday ayaa markii dambe yidhi waanu soo gelinaa shaqada waan waxbaan idinla qabananaa waan idin imanaynaa dabeetana dhalinyaradii waxay yidhaahdeen markii hore bay ka ekeedee iminka meesha tigiraa laysanayaa dee dahabshil tiirada ka doonta marka waa idinkaa dabeetana meeshii baa xoogaa markaa muran yaro galay oo maaragtay ilaa wiigan maaragtay way leeyihiin maadaama anaku nahay dadkii meesha dee magacyada ku lahaayee xilka hayay oo s- maaragtay inaanu meesha nimaadno nu ka hadalno maaragtay sidaas marka dhalinyaradina wa runtii way diideen marka berri oo arbacaa ayaaba runtii dhalinyaradu ay go-aan ka gaadhayaan qofkii hadlaya iyo qofkii aan hadlahayn iyo mataqaana maadaama xoogaha sa- sawaxan yaro kiciyeen qolooyinkan een, wak- wakiilada ah ee- ee halkan jooga ay yidhahdeen see la noogu diidi karaa xafladda somaliland inaanu ka hadalayo sidaas dhalinyaraduna ay taagan yihiin markii hore de waana diideenay marka anagu aanu sameynay anagu reer somaliland baanu nahay dee annaga waxaana sameynay markaa sidaanu anagu aan u go-aaminay aan ugu talinay bay noqonaysaae dee kasoo qayb gala oo maaragtay dee dadkiina la xafladeeya Een, iminkii haatan jaaliyadda somalilan ee ku dhaqan dalka sweden sideyba u arkaan arrinkan oo kale runtii dadku badan iminka qaladka waxay saarayaan oo ay u arkaan maadaama dhalinyaradani markii hore een, xafladihii la qaban jiray oo hog ku jiri jiray oo meel eh, maxaa la yidhahdaa basement eh, laisugu iman jiray amba meel kaloo caynkaas dumarka cuntada keeni jireen oo dumarka la cadibi jiray haddii meeshii ay dhalinyarada kasoo saareen oo eftiin ay soo geliyeen in ay iminka odayaashan iyo nimankan maaragtay jagooyinka haystaa inay yidhaahdaan mataqaanaa aanu xafladda nimaadno aanu khudbada ka jeedino aanu sawira iskaga qaadna meesha mataqaanaa dadku runtii aad qalad bay u arkaan oo dad badan oo anaga kudheeda email noo soo diray oo doonaya inay maaragtay ka qayb galaan debateka noocana ayaan runtii diidnay inay maaragtay ay arrinta sii weynaato oo kale marka berri ayay runtii mataqaanaa go-aan dhalinyaradu ka gaarayaan ay isu imanayaan oo ay gaarayaan qofkii mataqaanaa waxay gaadhay xitaa heer ay yidhaahdaan shan shan mirir halanoo ogolaado inaan hadalno Een, wakiilka sweden maxaa lahdaa safiirka somaliland sweden ufadhiyo oo kale sheekh cabdius sheekh aadan qudhiisa waxaa la yidhi xitaa tiga dhibso oo mataqaana meesha kaalay dadka way u yara qaadan waayeen oo safiirkii dhammaaya ee somaliland ufadhiya sweden sidee baa loogu diidaa dhalinyaradina oo iyaguna halkoodii bay taagan yihiin marka khilaafkaa yar wuu yimid meesha laakiin runtii wax saas usi weyn maaha waayo dadkan badanaa sweden degan waxay iska barteen sida wax loo xaliyaan umalaynaya marka miiska markay yimaadaan dee wada hadlaan waa is- way iska dhamaan doontaa haddana iminka waxaa yaro jira uun oo kaleo maaragtay soo yara kordhay dhalinyaradii laftigoodii guddid ahaa ee arrinta samaysay ayaa dhinacyada lagaga kala yimido mataqaanaa iyagii qudhadii la rabaa in laisku jabiyo maadaama dadkani ay runtii doonayaan si kastaba ha noqotee in ay galaan arrintan oo meesha maaragtay ay ka khudbadeeyaan oo tamaraduhu qabtaan oo maaragtay sawir laga qaado oo dadka qaarna waxay leeyihiin ma waxay rabaan inay projectyo ku dalbadaan oo maaragtay meelaha maaragtay jaalidaha ay leeyihiin hadhow cajaladaha tusaan ay yidhahdaan laakiin baanu qaasim qabanay, wax- qaasim qaasim aan kaa dhex galo dadkani waa dad mas-uuliyiin oo weligood alood wax soo qaban jiray waana niman odayaala sida aad sheegtay haddii ay yidhaahdeen meeshaanu ka hadlanaa marka soomee ka dhalinyartan inay yihiin dad diktaatoriyiin oo durbaba een eh, wallahi een dictatoriyin waxaan loo odhan karin markii hore iyagu keligood waxaan may sameyn way kasoo qayb geliyeen waa u yeedheen waxay dhahdeen arrinta maanu doonay inaan rabnaa inaan samayno een eh, dee nacaawiyo nala sameeyo sen wax wada sameynaa aanu suurkaashano dabeetana way ku gacan seedheen waana ka tegeen xitana taa waxay ugu dareen oo kale markii ay saas sameeyeen ee dhalinyarada hawshooda bilaabeen ayaa iyaguna waxay doonayeen in ay mid kale ka dhinac sameeyaan marka way u suurtoobi weyday magacyay qoreen meel kale oo ay doonayeen soo qabsadaan wixii baa isku hagaagi waayey dabeetana waxay isku noqdeen mataqaanaa mucaarad iyo maxaafid oo kale isku noqdeen marka dhalinyarada xaggoodii bay arrintii guulaysatay marka iyagoo markii hore mataqaanaa saa ula soo dagaalamayay haddana iminka inay dusha kaga yimaadaan ay idhahdaan sidan doonana noo sameeya dhalinyaradii waxay ku noqotay mid adag bay ku noqoto mataqaana aanay liqi karin waxaa la hadlay maanta gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda yuusuf aan la hadlay runtii cusmaan maan helin maalin hore cusmaan oo hadlay sidan buu ii sheegay aan kuu sheegaya iminka runtii iyaga aad bay uxanaaqsan yihiin meesha u dambeysay ka taagan tahay dhalinyaradu waxay leeyihiin walaa qusul baa hadlaya walaa wakiil baa hadlaya walaa mid jaaliyad kale ka socda hadlaya sidii aan xafladda ugu talagalay udhacaysaa dad baan soo casuunay dowladda baarlamanka sweden ka socda qadiyadda somalilan baan iibinaynaa wax fiican baan idiin sameynay markaad maad ku qanacsanaataan waxaan fiican aan idiin sameynaa aragtaan oo halka nooga mahad celin lahaydeen inaad tirahdaan showgaan iska xadayna annagaa meesha maamulayno kamaradahan isu dhigaynaa dee gar nooguma maratay waa ku qaldan tihiin marka wax runtii saa usi weyn maaha marka berri insha allah waxaan rajeynaya inay kolley meel fiican isugu yimaadaan hadda waxaaba tan ugu dambeysan kuu sheegay waxa weye dhalinyarada laftigoodii baa lakala rabaa in lakala jebiyo marka dhallinyaradiiba qaarna waxay leeyihin ha loo ogolaado qaarna waxay leeyihin yaan loo ogolaanin kaasi wuxuu ahaa qaasim cabdiqaadir tafatiraha waryaha t v oo jooga dalka sweden qaasim aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay
adaa aad iyo aad mudan waa hagaag dhegeystayaal halkaad kala socotaan waa radio halwanaag shabakada ciwaankeedu yahay halwanaag dot com dhegeystayaal waraysigii halkaas ayaanu kusoo gebagabeynayaa waxaa idii qaaday anigoo ah axmed naasir jibriil faarax oo jooga magaalada toronto dalka kanada sidaa iyo barnaamijyo iyo waraysiyo kale oo xiiso badan maca salaama
sahaydeedu meesha subag iyo saliid maaha sonkor iyo ani sibraarkii oo ilibkula